qaraxa oo ka dhacay degmada xamarweyne waxaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaa ku geeriyooday qaraxa xildhibaan isaaq maxamed ibraahim riino iyadoo sidoo kalena uu ku dhaawacmay xildhibaan maxamuud cali dhuux sidoo kale waxaa ku dhaawacmay qaraxa laba ruux oo rayid ah oo marayay goobta uu qaraxu ka dhacay gudoomiyaha cusub degmada xamarweyne cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir oo saxaafadda kula hadlay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan cidda ku lugta leh qaraxa wuxuuna gudoomiyaha sharaxayaa sida ay wax u dhaceen isxaaq maxamed calriino oo watay gaarigaasi ayaa miino looga hoos xiray gaarigiisa gaarigu waa u qarxay xildhibaanadana midkooda hadda ayaa waxaa naloo soo sheegay inuu dhintay xildhibaankaas magaciisa waxaa la yidhaahdaa isxaaq maxamed ibraahim riinow allah u naxariisto waxaa dhaawaca maxamuud cali dhuux asigana oo hadda isbitaalka ku jiro iyo sidoo kale waxaa meesha ku dhaawacmay laba shacab ah oo meesha mid wax ku gadayay shidaal iyo mid meesha marayey waxaa meesha yimid ciidankii miina baarista ahaa ruaantii waxay ka sameeyeen baaritaan xooggan ilaa hadda ay ku sugan yihiin baaritaan xooggan ayaa la wadaa raggii qaraxaas geystayna waxaa ilaa hadda lagu jiraa boroseyskii lagu soo qaban lahaa kaaliyaha dhanka ammaanka maamulka gobolka banaadir maxamed ibraahim oo isna saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay kooxaha ka dambeeya qaraxa inay yihiin kuwa diidan xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo hagaagaysay marka xildhibaanka kalena mataqaanaa dhuux alla mataqaana ilaha noo caafiyo ilaha noo shaafiyo marka uun labada qof oo shacabka oo dhaawac fudud soo gaaran ayagana mataqaana ilaahay mataqaanaa hanoo shaafiyo ilaahayna noo bogsiiyo cadow ayaa jiro waa ujeedaan marka cadowgaana waa un kulley haraatankii wada haraatankii ugu dambeeyey xamar oo ogtihi maalmahan in mataqaana howlo badan ka socdeen oo nabad lagu sugaayo marka taasa baa la diidan yahay ayadana ma soconayso kolley waa waana howl waa lagu jiraa darabaadka iyo mataqaanaa iyo iyo iyo garaacitaanka badan iyo taargetka lagu haayo guryaha lagu dhacaayo ayay mataqaanaa ay ka xanuunsanayaan marka meelaha taargetka jilcan ayay raadsanayaan marka ilaahay rabbi raxmaanka ummaddana ha ka qabto annagana dadaalkeeda ayaan ku jirnaa haddaan nahay gobolka banaadir howlahaasna meel fiican ayay marayaan waxaana rajaynaynaa inuu soo afjarmi doonto arrintaas wakhti aad u dhow dadaalkeedana waa lagu jiraa aada umahadsanta saxaafadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa war-saxaafadeed ka soo baxay waxaa lagu cambaareeyey qaraxa lagu dilay xildhibaan isaaq maxamed riino wuxuuna madaxweynaha u tacsiiyey ehelada asxaabta xildhibaanada iyo qaraabada uu ka geeriyooday xildhibaanka kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarka maanta lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka waxay sidoo kale shabaab bagagooda ku sheegeen in weerarkaasi ay ka dambeeyaan ciidamadooda ku sugan magaalada muqdisho ma ahan markii ugu horreysay mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka lagu dilo gudaha magaalada muqdisho sanadii aynu soo dhaafnay labada kun iyo saddex iyo tobanka ayay ahayd markii mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka sidoo kale qarax baawur lala beegsaday uu ku geeriyooday magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho